kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka la talin jecla raadiyo beerola oo hadahan oo kale aad ka maqashaan muujideen f m-ka siddeetan iyo sideed dhibcsideed megahartis barnaamijka alaa waxaa idila socodsiiyey halkaan idinkaga soo saara anigoo ah bilaal daahir waanay dhanka farsamadana saaxiibkaey maxamed yuusuf cabdulaahi intaanu gudo garin dhegeystayaal saaxiibayaal qodobka caawa miiskii noo saaran waxaa kusoo dhawaataan daafurka barnaamijka meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkeen idiin soo gaaraya dhegeystayaal saaxiibayaal kaalintaas sugaaneen dhegeyna kusoo dhiceysay waxay daafur u ahayd barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerlula waxaad naga maqlaysaan mawjudeena f m-ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan gudagalaynaa qeybihii hore ee barnaamijka haddii ay idinla wadaago qodobka caawa miiska inoo saaran kaasi oo la doonaya inaad ka tala bixisaan islamarkaana ragga iyo dumarkaba caawa la doonaya inay ku qala qeybsamaan islamarkaana ay lagu ogaado diiradda waxa saxda ee ka jira arrinkani wuxuu dhacayaa yaa masiir badan ama hinaaso badan marka la joogo arrimaha xiriirada jacaylka dumarka iyo raggaba mar kale haddii a idinku cel dhegeystayaa saaxiibayaal qodobka caawa miiskii noo saaran kaasi oo la doonaya inaad ka tala bixisaan waxa uu dhacayaa yaa hinaaso badan ama masiir badan ragga iyo dumarka marka loo eego arrimaha jacaylka waxaad barnaamijka u qeyb qaadan karaysaan idinka soo wici kara eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waxaad marka la soo wici kartaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo ka tala bixin kara qodobka caawa miiska inoo saaran kaasi oo la doonaya inaad ka tala bixisaan dhegeystaha ugu horeeya ee qadka taleefonka soo beegsan ayaan siinayaa fursadiisa halo asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma kusoo dhowow saaxiib barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerola ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto
walaal bilal daarwaani magaca waa maxamed xasan jooga xaafadda gooshinka ahaan laanta kotimbo maxamed xasan oo kusoo dhaweynayaa saaxiib haddii aad la socotay qodobka caawa miiskii noo saaran bal gudagal
waad dareemi kartaa rag iyo dumar haddii maseer la yidhaahdo waxaa maseer badan xaliimada markii la shukaansanaayo sida waxay ka bilaabaysaabo horto xaliimo haddaa meesha keentid ani aad isma hayna ilaadaa ma fahamtid waaba loogayaabo in mataqaana ayada maseer baan tahay oy
marka waxaa leedahay arrinkaas ayagaa u badan
ayaga ee boqolkiiba sagaashan aada iyo aada u mahadsan tahay maxamed xasan sida wacan aad barnaamijka nagala qeyb qaadatay waqtigaaga inoo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheena kale ayaa dib nagala soo qabsaday barnaamijka la talin jeclay raadiyo beero dhegeystayaa saaxiibayaal waxaad barnaamijka u qeyb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxma kusoo dhowo barnaamijka la talin jeclay raadiyo beero ku bilow magacaagi halkaad joogto
saaxiib waa qadar ibraahim warsame oo jooga buundaweyn haddii aad la socotay qadar oo barnaamijka ah caawa qodobkii noo saaran bal gudagal
niyahow barnaamijka caawa aadan u maqlay warbixintaadan si fiican aan u dhegaystay niyahow marka la eego ragga iyo dumarka yaa masiirka ku badan su-aasha ah waxaa ku badan dumarka ayaa ku badan markii la shufaansanaayo iyo haddii guri la joogabo actar waxaa masiirka tirada badan waa haweenka qadar waxaa ku sababeyneysaa
niyahow waxaa ku sababaynayaa markii xiliyada shufaansiga la joogo kow waxay leedahay horta niyahow aniga haddii aada u jeceshahay naag kaleento ha guursanin hana la socon saasay ku bilaabaanba markii lesfaansanayo waa moogtaa haddii guriga la tagana control tiro badan iyo haddii aa qof lahadlaysid yaa la hadlaysay iyo wax noocaasay sameeyaan haweenka marka boqol kiiba sagaashan iyo sideed waxaan aaminsanay aniga inay haweenka naga ululin xagga maseeka aada iyo aada umacadsan tahay qadar saaxiib sida wacan aad barnaamijka nagala qeyb qaadata islamarkaana qodobka caawa ugu tala bixisay waan kaaga mahad celinaya waxaad maqlaysaan barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerula mujadeena f m-ka sideetan iyo sideed dhibic sideed magahartis dhegeysaqa taleefon ku jira halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam kusoo dhowo barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerula ku bilow magacaaga halkaad joogto
oo jooga tuulada bulshadheer mar kale magacaaga adigoo raalia cali xuseen oo maqayre oo jooga bulshadheer cali oo sax baa kusoo dhaweynaya haddii aad la socotay qodobka caawa miiska noo saara bal gudagal
badan
sababtu maxay tahay waxay tahay dee talefonka wali talefonka daf waa laga daf weeyaal muulaasha walaaluysa muulaadaaka ustaamalinaysa naa kale aan shukaasanaysa camal aada iyo aada mahadsan tahay cali xuseen sida wacanad barnaamijka nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa waxaad maqlaysaan barnaamijka la talin jeclay raadiyo beero wuxuu idinkaga imaanayaa mujadeen f m ka sideetan iyo sideed dhibic sideed maga hartis hallo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxma kusoo dhowo barnaamijka la talin jeclay raadiyo beero la ku bilow magacaaga halkaad joogto
waa shaqadiido jooga bundoweyn shaqadiida waa kusoo dhaweynayaa saaxiibka barnaamijka haddii aad la socotay qodobka caawa miiska inoo saaran bal gudagal
si fiican aa ula socdaa saxi maana uhu
yow haddii aan ka taariikhay ragga iyo dumarka tusaale ahaan ragga masayr badan ama hinaas badan ma garatay mhm dumarka markay maseeraanoo kale ayagaas ka warrama oo wax yaroo ilaahay kuma cadaabo guriga ay ku hayaan ma wax ladi kale ma laakiin ragga marka uu maseera inuu wax dilo u dhow dahayo
waxaa tahay dhegeystiga ugu horreeyay oo eedeynaayo ama dhahaayo ragga maseer badan taas maxaa u sababeynaysaa waxaan u sababeynaa ninka ragga marka uu maseyra tusaale ahaan inuu wax dilayo halis u tahay ma garatay mhm naagta laakiin ogo waxay noqonaysaa inay gurigeeda ka buubuuqdo iyo ama la yara xaliya ragga xal inta badan looma hela nin rag oo masiiri xalkiisa waa adag yahay aada iyo aada umahadsan tahay shaqa diid ayuu ahaa kaasoo nagala soo xiriiray xaafadda buundaweyn sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay islamarkaana ugu tababixisay qodobka caawa miiskiin oo saaran shaqa diid waan kaaga mahad celinaya dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum kusoo dhawo barnaamijka la talin jaale raadiyo beero ku bilow magacaaga halka ay joogto
waa dhanaan lagu dhawaca shacabka hindiya cashaa kusoo dhaweynaya haddii aad la socotay qodobka caawa miiskiin oo saaran bal gudagal
waxayna faa'iido xilka ku sugeen yaa maseer badan marka ay timaado arrimaha xiriirka ragga iyo dumarka
ragga sababtu maxay tahay caaisha waan ka xumahay caaisha aada mahadsan tahay sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay inkastoo sababtaan kaa sugaynay balse qadka taleefonka oo kaa go-ay waxaad maqlaysaan barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerula halo asalaamu calaykum
waxalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawo barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerula ku bilow magacaaga iyo halkaa joogto
walaalo faa'iido joogta maxay faa'iisa saxaabka barnaamij faa'iiso kusoo dhawo barnaamijka haddii aad la socotay qodobka caawa miiska inoo saaran bal gudagal
walaal waxaa maseer badan marka la joogo dhankan yar dumar aada iyo aada aad mahadsan tahay faa'iisa sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaaga inoo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa waxaad maqlaysaan barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerlo wuxuu idinkaga imaanayaa muujadeen f m k siddeetan iyo sideed iyo sideed megahertis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaamanaya aad naga maqlaysaan dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ku bilow magacaaga halkaad joogto walaal jaalow uu jooga xandar adarka haddii aad la socoto qodobka caawa miiska inoo saaran bal gudagal
walaal waa la socdaa qodobka dooda haddana u guda gala waxaa inanta badan dumarka dumarka sababtu maxay tahay jeceelow
sababtaa ku sababeynaa waxay tahay waxaa kuu sheegaha ayaga si ay ugu masiir badan waayo adoo mid kale inta la socda ee waxay ku dhahaan waxaa kuu sheegaha inan baa la socotaa saas awgeeday kaaga tegeysaa aada iyo aada mahadsan tahay jaceylow sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaaga inoo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa waxaad maqlaysaan barnaamijka la talin jecel raadiyo beerlo wuxuu idinkaga imaanayaa hujadeen f m k siddeetan iyo siddeed iyo sideed megahertis halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ku bilow magacaaga halkaad joogto
cabdullaahi oo jooga degmada jawiil cabdullahi kusoo dhaweynayaa saaxiib haddii aad la socotay qodobka caawa miiska inoo saaran bal gudagal
waa la socdaa saaxiib ani fikradeeda haddaan ka dhiibto waxay ila tahay inay ragga masiir badan yihiin cabdullaahi oo maxaa u sababeynaysaa
waxaa u sababaa saaxiibow ninka ragga ah sidiisaba hadda ninka saaxiibkayda iga horeeya wuxuu yidhi naagta adigoo naagka la socota hadday ku aragto saas darteed macnaha inay isku degaashaan u kala tagtiin oo ani halis ku tihiin uu yidhi laakiin raggana isaga kama gaabiya gabdhaha wuxuu- waxa waaye macnihii naagtiisa oo nin kale la socota hadduu arka macnihii nin uu yaqaanab ha ahaada nin uu garanayo nin ha ahaadee wilaaya meeshaas ka kici ninka sidiisaba ragga iyo dumarka isku mid ma noqon karaan mar kasta ragga macnihii iyo masiir badan meel kastana waa halalna looma helo ninkaasi ilaa gabadha hata hal uma heshee wuxuu leeyahay nin waa ku khiyaamaysa ogo uu isleeyahay nin walaalkiisa hata macnihii gabadhaas darteed inay isku dilaan waa suurogal isagoo waxaanu ku ogeyn macnihii masiir darteed maalintii la socday darteed macnihii wax kastaa ka dhici kara nin nin ragga macnihii ila masiir badan saaxiibkeen aada iyo aada waa mahadsan tahay cabdullaahi saaxiib sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaaga noo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa iyo weliba sida aad qodobka caawa miiskiinoo saaran ugu tala bixisay dhegeystaqa telefoon ku jiraan siinaya halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam walaal adigoo raalli ah kusoo dhawo barnaamijka la talin jecle raadiyo beerula ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto
ibraahim maxmed nuur oo jooga bulixubey ibraahim oo saxba kusoo dhaweynaya haddii aad la socotay qodobka caawa miiskiinoo saaran gudagal
qodobka markaan dooda aan wado aan guda galo ragga iyo dumarka ragga ayaa masiir badan waayo ragga gabadhan hadday teleefon amase waxa ay ka hadli amase meel ay ku maqnaato waryaa intee jirtuu leeya mogtahay mhm
laakiinse dumarka ayaga intay jirta iyo kuma dhaay haddaad shaqo tagta shaqadaylay kugu ogyihiin haddaa imaata meeshaanan gaari haddaa tira waa kaa aamusnaanaya laakiinse adiga kama aamusnaanaysid inaa xogteeda ogaato aada iyo aada mahadsantahay ibraahim oo naga soo xiriiray buulxuubay sida wacnaad barnaamijka nagala qayb qaadatay waa kaaga mahad celinaya waxaad maqlaysaan barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerl wuxuu idinkaga imaanaya muujadeen f m k siddeetan iyo siddeed iyo sideed megahertis halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam bilaal daahir waani saaxiib kusoo dhawow barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerl ku bilow magacaaga iyo halkaa joogto
waa mustaf london mustafa oo kusoo dhaweynaya saaxiib habeen wanaagsan haddii aad la socoto qodobka caawamiiskii noo saaran bal gudagal
maasha allah naagaha badana boonaadaha aad iyo aad aa mahadsan tahay mustaf saaxiib sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaada waqtigaaga noo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa waxaan la soo gaarin qaybihii dambe ee barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerola dhegeystayaasheena waxaad barnaamijka ku qayb qaadan karaysaan inta ka harsan ebril lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystayaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum meel waliba aad joogtaan iyo si locodkan idin soo gaaray waxaan hawada idinka leeyahay habeen wanaagsan waxaad maqlaysaan barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerola wuxuu idinkaga imaanaya muujadeen f m k sideetan iyo sideed ribac sideed megahartis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaamanayaad naga maqlaysaan halka daafaca caalamka aad nagala socotaan baraha internetkana ku leenahay sida facebook youtube-ka baraheena x iyo website-ka dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum salaam ku bilow magacaaga halkaa joogto
mareeyaan baxa anfici kusoo dhaweynayaa kusoo dhawow barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerola haddii aad la socoto qodobka caawa miiska noo saaran bal gudagal waan ka xumahay anfac qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inay barnaamijka dib ugu soo laaban doonto intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasheena hal iyo laba waxaan ka galayaa siin doona fursadooda halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha sineys maqalkeena ayaa xun waa rajeynaya isagana inuu dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystaha kale qad telefoon ku jira siinaya fursadiisa si uu barnaamijka nagala qayb qaato halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmat habeen wanaagsan bilaal dayba wacno wanaagsan ku bilow magacaaga halkaa joogto nimco waa kusoo dhaweynaya haddii aad la socoto qodobka caawa miiskii noo saaran bal gudagal
xamar igo il walaalkeedu yaa maseer badan ragga iyo dumarka marka la joogo xaaladaha xiriirka jecelada
wallaahi ragga dumarka dum ragga ragga nimco sababtu maxay tahay dhegeystihii ugu dambeeyaana taa barnaamijka nagala qayb qaadanaya noo sababay
wallaahi ragga aad bay u buunsherdiyiin lama xisaabi karo
aada iyo aada aa umacsan tahay nimco nagala soo xiriirtay nur xawaad sida wacanaad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaaga noo soo gelisay waan kaaga mahadcelinayaa guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal intaan waxaa ku ega barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerola barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah bilaal daahir waanaya dhanka farsamada oo saaxiibkay maxamed iyo yuusuf cabdulaahi baahintii raadiyo beerola dhegeystayaal dhowr oo ku sugan magaalada beledweyne iyo deegaanada kugudaaman ayaa nagala qayb qaatay barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerola intaa toddobaadkan toddobaadka xiga dib usugu kulmi doono arrimaha jacaylka waxaan hawada idinka leeyahay habee wanaagsan